waa ismaaciil haashim aadan oo ku guda jira howshii soomaalilaha ah wuxuu tan iyo sanadkii laba kun toddobiyo tobankii farsameeyaa qalabka lagu xiro taleefanada smartifoniska ee lagu duubo ama lagu celiyo taleefonka oo uu ka sameeyo alwaaxda iyo kuwo kale waxay iskugu jiraan sida geedaha moobilada la saarto sida calamadan oo istiijyado iyo kuwaan oo kale oo dadka jecel yihiin in guryaha ay ku sharaxdaan aan sameeyaa sida dooman oo guryaha lagu qurxiya aan sameeyaa mafahanti inaan ani sameeyo horta waxaan bilaabay labada kun toban todobadaan bilaabay laakiin inta ka horeysa aabahey iyo adeerkeyga aan micnaha aan ka daawan jiray adiga sida aan famil ah unaa xitaa mid walba wax loo sameeyaa farshaxan nooc kale loo yaqaanaa mafahanti shaqadiisa ayaa timid kadib markii aabihiisa uu culeys shaqo ku yimid isagana uu bilaabay in hab cusub iyo aragtiya lagu qanci karo uu usoo bandhiga bulshada si uu u helo macaamiil badan oo ku xiran wax soo saarkiisa waxaa ugu dhalatay niyahow markii adeerkey iyo aabaheyga ay ka niijabeenoo yacnii howshooda hore usoo an weysay ana waxaa isku day yacni wax cusub inaan kusoo kordhiyo si si kastoo dadka ay ugaari karaan inaan ugaarsiiyaan ugu tirgala ma fahantay markii hore waxaa la geyn jiray waa la sameynaa ana camalaa la dhiibi jiray waxaa la geeli jiray dukaan xamarweyne ku yaala had marka saasay ahaan jirta saasay ku soco jiray iyaga markay kasii niijabaayaan aan sii arkay yacni anaa burhaanteeda lasoo baxay ma fahantay aan isku dayahaa wax cusub inaan kusoo kordhiyo oo dadkana aan si fudud aan u gaarsiiyo weliba halka ugu badan ee uu dhiirigelinta ka helay waa baraha bulshada gaar ahaan barta tigtok oo uu dhigay waxyaabaha uu farsameeyo taasoo ay ka falceliyeen kumanaan ruux heer uu gaaray in macaamiisha ugu badani ay halkaasi kasoo raacaan waxaan taas ii saashay inaan si fudud dadkaan u tuso aaladan tigtok la leeyahay tigtok aniga marka hore waxaan u imaaday inaa iskiiga baabaashaalo mafahanta taleefonka iiga jira waa iskiiga baashaala markaa la habeena waxaan arkay meesha codka lagu duubayo tigtoga farsamadii iyo muuqaalada meesha iiga buuxaan hal muuqaala iska soo qabtay waxaan dhahay nimiyo farsamadan ka warama waxaa igu dhiirigelisay ku dhowaad boqol iyo soddon iyo saddex kun miyaa igu dhiirigelisay alloora waaba soceheeyaan isdhahay baashe inta in lagaaga gataaba macquul ahee bal intalaa u yeelay sidii alxamdulilah sidiiyaan u yeelay waakaas sidii meesha iyo ugu iibsadaan horta kuwaan aniga qof bini-aadan oo soomaali isticmaalaya weli isha ma saarin laakiin waxaa ka arkay anoo facebook meelahaas iska isticmaalaya xayeysinta oo iska soo gelaysa alibaba xayeysimahaasaan ku arkay ma fahantay war waxaan maxayba kugu dhibaanaa isdhaayb anaaba sameysahayba ana waa sameystay ma fahantay ismaaciil oo xirfad ahaan ka dhisan farsamadan ayaa wajahaya caqabada ay sabab u tahay qalabka uu ku shaqeeyo oo aan ahayn kuwa ku habboon taasoo ku keentay in mararka qaar uu ka niya jabo sii wadideeda wuxuuse dalbanayaa in laga caawiyo qarashka agabka u sahlaya inuu si fudud wax usoo saaro maxaa yeele anigaan yacni soo saari karin maalintii ilaa toban xab toban iyo shan xabo waana laga soo dalbanaa hadda hadda beritoo kale waxaa la sugaa afar xabo afar doonaa la sugaa afar doona inaa hal xaba aa maanta samaysata xitaa ma sahlana ma fahantay ilaa mindidaanaa ku qoroosaa kan mashiinka ugu weyn aa wadatid aawa waa kana mashiinka ugu weyn wax aa ku jirtid waa kan waay saasaa leedahay ma fahantay warniyo ani qalabkaasaanba u baahnaayo baniyo soomaalida hadday damqanaysa mindidan ha iga bedeshee qalabkaas gaalada ay ku hormartay ha ii dhiibtaniyo soomaalinimiyaalay waciilan qalabkaasaa u baahanay waa xamaraa lagu gadaa wax saasaa ma joogaanba anahaasoo arg ma ahan mid fudud helidda maalgelin waxtar u noqotaa fikradaha ka guuxaya maanka da'yar badan oo shaqo la-aan ku ah dal uu ragaadiyo colaado muddo ka badan rubac qarni hase yeeshee ismaaciil iyo inta kale ee la midka ah waxay mudan yihiin garab istaag bulsho si loogu dhiirigeliyo xirfadahooda waxgalka u noqon karaa bulshadeenna